asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu khayaarta qiimaha leh hawada nagala xidhiidhay meel kastoo waddan iyo dibadda aad naga dhegaysanaysaan halkani waa shabakada wararka caalamiga ee somali diaspora news dot com kuna soo dhowaada war wixii dal iyo dibadda idinka haynay habeenkan caawa warkana caawa waxaa idiin soo jeedinaya ana maxamed xasan daacada waxaanu idinkaga imanayaa warku istuudiyaha shabakadu ay ku leedahay magaalada hargeysa qodobada warka madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan axmed maxamed maxamuud silaanyo ayaa xafiiskiisa ku qaabilay maayarka degmada southwark ee magaalada london xogayaha hidaha iyo dhaqanka ee xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa xukuumadda ugu baaqay inay si deg dega wax uga qabato dhacdadii ka dhacday deegaanka kanshaale dabaaldegyada loogu dabaaldegayo sideed iyo tobanka may ee ka dhici doona guud ahaanba wadanka ingiriiska gaar ahaana magaalada bristol oo war-saxaafadeed laga soo saaray xogayaha guud ee qaramada midoobay oo ka walaacsan in iska horimaad dhex maro dowlada somalilan iyo maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland isaga oo baaqra u kala diray labada dhinac britain oo muwaadiniinteeda uga disay inay u safraan magaalooyinka nairobi iyo mombasa shaqo joojin guud oo lagaga dhawaaqay turkiga taasoo ay ku dhawaaqeen ururada shaqaalaha iyada oo laga jawaabayo masiibadii shalay ka dhacday deegaanka zoma akhyaarta qiimaha leh hawada nagala xidhiidha intaasi waa qaar ka tirsan wararkii aan caawiydii haynay oo kooban haatana kusoo dhowaada isagii oo fidsan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan axmed maxamed maxamuud siilaanyo ayaa xafiiskiisa ku qaabilay maayarka degmada southwark ee london u k consolaal cabdu maxamed oo ay weheliyaan cabdifataah siciid axmed la taliyaha madaxweynaha arrimaha hay-adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ah iyo mulkiilaha telefishinka honcable t v farxaan xaaji cali axmed madaxweynaha waxaa ku wehelinayey kulankaasi afhayeenka madaxtooyada axmed salemaan duxul iyo xogayaha gaarka ee madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan cali axmed cali sidoo kale waxa uu maayarku booqasho ku tegay qasriga madaxtooyada shalay isagoo xafiiskiisa ku booqday madaxweyne xigeenka somalilan kadibna waxa uu la kulmay maareeyaha xafiiska samafalka iyo la taliyaha arrimaha dhaqaalaha ee madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxamuud siilaayo kulankan ayaa lagaga wada hadlay oo uu maayarkuna ugu bogaadiyey shacabka iyo dadweynaha reer somalilan iyo xukuumaddaba sida ay u horumariyeen kaabayaasha dhaqaalaha sida wadooyinka oo uu sheegay inay muhiim u yihiin guud ahaanba dhaqaalaha wadanka dhinaciisana madaxweynaha ayaa isaguga mahadnaqay maayarka booqashada uu ku yimid dalkiisa hooyo xogayaha hidaha iyo dhaqanka xisbiga mucaaradka ee wadani jiif caaqil cabdi guuleed gaboobe ayaa ugu baaqay xukuumadda siilaayo oday dhaqameedka reer somalilan in ay si deg deg ah wax uga qabtaan sidii loo damin lahaa dhacdadii dilalka aargoosiga ahaa ee ka dhacday deegaanka kashaale waxaana uu sheegay in aan maanta loo baahnayn in dilalkaasi soo noqnoqdaan maadaamaay hore u ahaayeen ayaa uu yidhi kuwo la damiyey jiif caaqilka ayaa sidaas ku sheegay mar uu maanta shir jilaa-id ku qabtay magaalada hargeysa dhinaca kalena waxa uu xoogayuhu hambalyo ballaanan u diray dhammaanba shacabka reer somalilan gaar ahaana taageerayaasha xisbiga mucaaradka wadani munaasabadda xuska sideed tobanka may awgeed waxaana ugu baaqay dhammaanba shacbiga reer somalilan ee ku nool guda iyo dibadba inay si ballaaran uga qayb qaataan sidii ay u samayn lahaayeen isu soo baxyo ballaaran oo ay beesha caalamka aan ku tusina ayaa u yidhi qadiyadda gool isu taaga iyo madax banaanida jamhuuriyadda somalilan isagoo dhinaca kalena sheegay in ay muhiim tahay in ilfejigan lagu eego ammaanka dalka oo la iska jiro kooxaha fadqalalada wada ee raba in ay isku dayaan inay dhixiseeyaan dabaaldega iyo fatasiyaha shacabka reer somalilan ay kusoo dhaweynayaan maalinta madax banaanida jamhuuriyadda somalilan xogayaha guud ee qaramada midoobay master bankimuun ayaa ka walaacsan dagaal iska horimaad ah oo dhex mara dowladda somalilan iyo maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland ee soomaaliya sida ku cad warbixin aan rasmi ahayn oo aan si rasmi ah loo baahin oo uu xogayaha guud ee qaramada midoobay u gudbinayo golaha ammaanka waxa uu kaga hadlay xaaladihii u dambeeyey ee somalilan iyo soomaaliya waxa uu ku sheegay warbixintaasi inuu ka walaacsan yahay dagaallo si fudud uga dhex qarxi kara somalilan iyo soomaaliya marka la eego hadallada ay bishii hore isdhaafsadeen sida ay wakaaladaha wararka oo warbixintan helay ay baahiyeen wuxuu labada dhinac ee somalilan iyo maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland ugu baaqay inay isxakameeyaan waxaan labada dhinac ugu baaqayaa inay ka fogaadaan inay xaalada sii horiyaan ayaa uu yidhi master ban sidoo kale waxaa warbixintan oo aan weli si rasmi ah loo shaacin uu ku soo hadal qaaday dhoofinta dhuxusha soomaaliya oo uu tilmaamay inay weli sii socoto walow golaha ammaanku uu hore u mamnuucay arrintaasi waxaan u cambaareeyay cid kasta oo ku howlan dhoofinta dhuxusha waxaan ka codsanayaa golaha ammaanka iyo guddiga dabagalka cunaqabataynta soomaaliya ee eritrea inay liiskareeyaan shakhsiyaadka iyo maamulada mas-uulka ka ah dhoofinta dhuxusha soomaaliya ayaa uu yidhi master bankimon oo codsigan u gudbinaya golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxaa kale oo uu si adag uga codsaday golaha ammaanka ee qaramada midoobay in muddada ay u kordhiyeen xafiiska ansom ee uu maamulo master nicholas key isagoo oo dalbaday in wakhtiga loo kordhiyo ilaa saddexda bisha juun ee sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka warbixintan ayaa la filayaa in toddobaadyada soo socda si rasmi ah loogu gudbiyo golaha ammaanka waxaana la filayaa inay somalilan meelo badan kaga jiri doonto dowladda britain ayaa ugu baaqday muwaadiniinteeda ku nool magaalada mombasa ee dalka kenya inay iskaga soo huleelaan magaaladaasi islamarkaana waxa ay ka digeen weeraro argagixiso oo ka dhici kara magaaladaas hadal ka soo baxay xafiiska arrimaha dibadda iyo barwaaqa sooranka ee dalka britain ee magaciisa loo soo gaabiyo s c o lana soo marsiiyey komishanka sare ee british ku leeyihiin mombasa ayaa waxaa muwaadiniintooda britishka uga digeen inaanay booqasho ku tegin jasiiradda mombasa iyo deegaanada ku hareeraysan hadalka qoraalka ee kasoo baxay dowladda britain ayaa lagu sheegay in dowladda kenya la wadaagayaan wararka mukhaabaraadka ah ee dhinaca kooxaha lagu yeedho argagixisada iyo baaritaanka dembiyada iyo xadhigga kooxaha looga shakiyo faralka argagixiso iyadoo la dhowraya ayaa lagu yidhi qoraalkaasi xuquuqda aadanaha bishan may saddexdeedii waxaa magaalada mombaaso ka dhacay laba qarax oo ay saddex qof ku geeriyootay kuna dhaawacmeen jabaneeyo kale digniinta ayaa kusoo beegmaysa iyadoo ay ciidanka ammaanka ee dalka kenya bejignaan sare kaga jiraan weeraro la filan karo inay ka dhacaan magaalooyinka nairobi iyo mombasa kenya ayaa dhibaato ku qabta kooxaha islaamiyiinta ee ku dhex dagaalamaya soomaaliya waxaana halista ammaan ee ka jirta ay hoos u dhigtay dakhligii ay ka heli jirtay dhinaca tarxiiska oo ay faa'iido badani ugu jirtay ugu dambayntiina booliska wadanka turkiga ayaa sunta dadka kaga ilmaysiisa u adeegsaday kumanaan dibadbaxyaala oo iskugu soo baxay magaalooyinka istaanbul iyo ankara dibadbaxayaasha ayaa dalbanaya in dowladdu iscasisho kadib shilkii ka dhacay goob dhuxusha laga qodo oo ku taalla dalkaasi ilaa haatan laba boqol iyo afar iyo toddobaatan ruux ayaa meydkooda laga soo saaray goobta oo ku taalla deegaanka zoma ururada shaqaalaha ee turkiga ayaa ku baaqay shaqo joojin iyagoo ku cabanaya sida ay dowladdu u maaraysay waaxda macdanta ee dalkaasi boqolaal qaraabala ah dadka ka shaqaynaya goobta macdanta laga qodo oo walaacsan ayaa kusoo ururay meel u dhow meesha laga qodo macdinta ra-iisul wasaaraha dalka rajeb tayib erdogan ayaa sheegay in dareenkiisu uu la jiro dadka ay saamaysay musiibadani xisbiga ugu weyn mucaaradka ee turkiga ee loo yaqaano republican peoples party ayaa sheegay in dowladdu ay qaadayso mas-uuliyadda waxa ay ku tilmaameen musiibada weyn ee ka dhacday goobta laga qodo macdanta ee zoma kooxaha samata bixinta ayaa ku howlan sidii ay usoo badbaadin lahaayeen dadka weli ku xayiran dhulka hoostiisa akhyaarta qiimaha leh hawada laga raxiirtay guud ahaan intaa waxaan kusoo ira xidhaynaa war wixii dad iyo dibadda aydi ka haynay warkana caawa waxaa idiin soo jeedinaya anoo maxamed xasan daacada warka warka xigo hortii waxaan idinkaga tegayaa dhinacii heesaha
Thank you.